Waxaa lagu guda jiraa xilliga guga waxaana cabsi weyn soo wajahday dadka beeralayda ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar caasimadda Hiirshabelle sanad waliba. Xiliyadan waxaa fatahaad saameeya Webiga Shabeelle iyo roobabka guga taasi oo sababta in beeralayda dalagyada ay ka go'aan. Gudoomiyaha tuulada Geedabarkan oo hoos timaada magaalada Jowhar Nuur Cabdulle Colow ayaa sheegay in cabsi xoogan ay ka qabaan goobo uu ka jilicsan yahay webiga isla markaana ay wax ka qaban waayeen dadka tuulada ayaa wasaaradda beeraha iyo hay-adaha caalamka ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dhinaca guga dareen xoog lahaa ka jiro sababto meel waxaa jirta hadduu ilaa yidhaahdo oo dhibaatadeeda oo mar walba ay badan tahay oo beledkan uu dhow yahay oo inay beledka naafaysa hataa ay cabsi ay cabsi ay ka jirto marka webiga meelna hadduu ilaahay karkaarihiisi waa fiican yihiin oo waa wanaagsan yihiin meelna haliskeeda ay leedahay oo hadii ilaa yidhahdo hataa saameyn waxay ku yeelayay beliskay ku yeelayay baan hataa beeraha horta meelahaas hadii ilaa yidhaahdo waa rabnay in nala caabiyo dadaalaan sameynay baalo oo meel buulxaaji la yidhaahdo hadii ilaa yidhaahdo oo diris noo e oo shaqa ka socotay niman oo mashruuc waday ahaayeen nimankaasna hadii ilaa yidhahdo u tagnay waxaan yidhi haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa mashruucan anaga naftirkaan haddii ilaahay in nalagu daro oo haddaan hadda codsale inay na qabtana hadda kolba waa laga fiican yahay in wax nala qabtaan rabnay markaasay na yidhi mashruuca mashruuc hor dardargeli hor loo sibiliyo safris laga qaadi waaye waxaan idinku caawiyeyna yidhaheen baaladan shaksiga iskale wata haddii ilaa yidhahdo meelaha idin daran ijaarka iska bixiya iska soo guura meel alaal meeyi oo ismarkaas haddii ilaahay ka jilcan yahay awood uma haynin dhaqaalan uma haynin oo waxaan samaynay meel hadda ugu darneed iyo oo cimba oo webiga gogiisa ku yaali oo gudaha inuu u jabay ayna qabtay oo meel iska feedin haddii ilaa yidhaha cimbaha booskiisa dhan ay feedintaa waxaan u sheegaa hiirshabeelle khaas ka ahan dadka oo hay-adaha oo masaariicda gaagaaban wado ama haddii ilaa yidhaahda intii beri haddii ilaahay oo muslimiin oo arrintaas wax oo naga caabi karto oo arrintaas ka damqanayso waxaan rabnaa haddii ilaahay halkaa inaan farin aada diro webiga aan idhaahde webiga meel wuxuu noo joogaay oo halis eh meehayn hadda haddii ay soo go'do haliskeeday leedahay meel hataa u baahan waa haddii ilaa yidhaahdo caawin badan in loo helo dhaqaale loo helo haddii intaas oo la awoodo oo intaas ay dhici wayso halisteeday leedahay sababto eh wuxuu kubee u ku beegan yahay meelahaas meelahaastaas oo halis u leh wuxuu ku awtuulin haddii ilaa yidhaahdo naafada koowaad webiga shabeelle ee mara magaalada tani jowhar ayaa maalmihii u dambeeyey wadaa biyo aada u xoogan waxaana cabsi badan soo food saartay dadka beeralayda ah ee ku nool hareeraha webiga